ehelada saddex dhallinyara oo la sheegay in ay dileen maleeshiyo taabacsan daacish ah ayaa sheegay inay u baahan yihiin in maamulku uu xil iska saaro ilaalinta dadka rayidka ah dhallinyaradaasi ayaa ka mid ahaa dad maalintii jimcihii maleeshiya loo malaynayo inay taabacsan tahay mintidiinta daacisha ay kala digeen baabuur ay la socdeen meel u dhow degmada qandala mid ka mid ah waalidiinta dhallinyadaasi oo la sheegay in madaxa laga gooyey ayaa v o e da uga warramay siday wax u dhaceen wuxuu jiray sagaal iyo toban jir buu ahaa wuxuu dhiganayay iskoolka benderqashin fasalka labiyo tobnaad buu ahaa imtixaankii dhexe baa loo xiray saa daraaddeed arda waa la fasaxay shan iyo toban beri waa la fasaxay shan iyo tobankii beri buu wuxuu aaday qandala wuxuu aaday dalxiis aaday oo dad baa dad baa degan ehelkaaba degan dadkaas aaday markii tee u soo galay iskoolkii u furminacaana baddaa kacday siximada badda soo maraya waa la waayey gaari beriga maraya buu buu soo raacay halkaasaa lacag loogu diray oo uu yiri gaarigaan soo raacaya wuxuu ku soo shalay iskoolkiisii qarkaa ku jiray oo daacishtaa u istaagay halkaasay kula degeen muddo shan beri qarka kula maqnaayo xalana waxaa la keenay saddex nin labada saddex nin uu soo ka mid yahay marxayadoodii waxaa la keenay deegaanka la yaqaafkari